subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbo waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qof shacabaha oo isku dilay deegaan lagu magacaabo bilcaddo oo hoos taga magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga warar kala duwan ayaa laga helayaa dil toogasho oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaa looga digay inay ka digtoonaadaan farsafadeeda damacsan yihiin hogaamiyaasha maamula garoowe iyo kismaayo hogaanka jubbaland ayaa lagu eedeeyey inay wadaan qorshe dhabarjab ku noqon kara hogaamiyaha jubbaland ee xubnaha daacad u ah waxgaradka gobolka hiiraan ayaa cabsi xoogan ka qaba in maamul horleh laga asaaso gobolka hiiraan qaar ka mid ah nabadoonnada gobolka hiiraan ayaa fariin adag u diray hogaanka hiirshabeelle ee xubnaha qaadacsan qaramada midoobey ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay xaliso arrimaha ka taagan maamulka hiirshabeelle kadib kulan ay wada qaateen hogaamiyaashii hogaamiyaha hiirshabeelle iyo safiirka qaramada midoobey ee soomaaliya kulamo isdabajooga ayaa ka socda magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland xulay kulan xasaasi oo xalay dhex maray hogaamiyaha puntland iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab kadib safar uu shalay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed uu ku tegay degmada doolow ee gobolka gadow wararka dibadda subaxnimadkan simbaidiinaysana waxaa ka mid ah amiirka qatar oo la filayo inuu ka qayb galo shirka madaxda khaliidka ee sacuudiga ka dhici doona xilli labada dal ay soo celin rabaan xidhiirka ka dhexeeya waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooroo nimankan iyagii ofisan faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya qof shacab ah oo isku dilay deegaan lagu magacaabo bilacadi oo hoostaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug wararkan ka helayna deegaanka bilacadi hoostaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa ku waramaya in xalay nin ka mid ah dadka deegaanka uu isku daldalay halkaasi wararka waxay intaasi ku darayaa in ninkaas uu ahaa konton sano jir oo isku daldalay deegaanka bilacadi ee gobolka gaduud hoostaga magaalada dhuusamareeb waxaana kasoo baxaya warar kala duwan oo ku aadan sababaha marxuumkaasi isku dilay marxuumka ayaa lagu magacaabi jiray sida ay simba u xaqiijiyeen ila deegaanka ah cabdi faarax xuseen guure waxaana la sheegay in xariga qoorta isaga xiray geedna laisku soo laalaadiyay waxaana ninka isdaldalay hayay xanuunka dhanka maskaxda ah oo mararka qaar qaban jiray arrinkaasina ayaa loo badinayaa sababta keentay inuu isdaldalo marxuumkaasi dadka deegaanka ayaa simba u xaqiijiyay in arrintaasi layaab ku noqotay waxaana sheegeen inaysan weli horey uga dhicin deegaanka arrintaana la mid ah waxaana wararku ay sheegayaan in haatan ninka ay dugitaankiisa u socdo maadaama dadka deegaanka ay simba sheegeen in ninka xoogow dhimirka uu ka jirnaa sidaasna uu isku daldilay ilaa hadda lama oga sababaha rasmiga isku daldalay marxuumkaasi oo shalay isku daldalay deegaan hoostaga degmada bilaca waa deegaanka bilcad ee hoostaga magaala madaxda maamul goboleedka galmudug ee dhuusamareeba taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab kadib safar uu shalay ku tagay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed degmada doolow ee gobolka gadow taliyaha ciidanka xoogga lugta xoogga soomaaliyeed jenaraal maxamed taaliil biixi oo ku sugan degmada doolow ee gobolka gado ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada dowladda isagoona kala hadlay arrimo dardargelinta sugidda ammaanka gobolka gado taliyawaa jenaraal biixi ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn uu u tegay degmada doolow ee gobolka gado ay tahay kurgelidda ciidamada ammaanka gobolka gado iyo laba dagaalanka al-shabaab ah wuxuu faray saraakiisha ciidamada dowladda ee kusugan gobolka gado inay dardargeliyaan howlgalada ka dhankaha dagaalamayaasha al-shabaab ah si looga dulqaado culayska ay ku hayaan sideed degmo ka tirsan gobolka gado shacabka ku nool deegaanada iyo degmooyinka gobolka gado ayuu ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo howlgallada ka dhanka ay al-shabaab ka sameynayaan deegaana hoos yimaada degmada waa degmada doolow iyo liwada guud ahaan gobolka gado
safarkaygu wuxuu daaraa ukuurgelidda ciidamada jooga gobolka gado dhammaantii noocyadooda kala duwan ukuurgelidda ammaanka gobolka sifaynta iyo la dagaalanka nabaddiidka gobolka kala ragaadiyey ee toddobadiisa sideediisa degmo kala qoqobay inaanu ka horayno waxaan filahayaa shacabka reer gado waa shacab dowladnimadana jecel nabadana jecel laakiin waxaa ragaadiyey muddooyinkii dambe ee nimankaa nabaddiidka ah oo u diiday hadday noqon lahayd wax soo saarkii beeraha xoolodhaqashadii ganacsigii intaba ka ragaadiyey waxaan rajaynaynaa shacabku inuu gacan ugu siin doono sidii looga dulqaadi lahaa cadowgaas aad baan idinkugu mahadcelinayaa
hadalka taliyaha ciidanka lugta xooga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed taliil biixi ayaa waxa uu kuu soo aadayaa xilli dhowaan uu ku tagay safar uu kuurgalayo ammaanka degaan deegaanadii degmooyin hoos yimaada degmada doolow ee gobolka gado isagoona la filaya in dhowaan safar uu ku tago degmada beled xawo ee gobolka gado halkaas oo qallaaso xoogan ay ka dhex taagan tahay ciidamada dowladda ee dhowaan geysay iyo weliba dowladda kenya qaramada midoobe ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay xaliso arrimaha ka tagan maamulka hiirshabelle kadib kulan ay wada qaateen hogaamiyaha hiirshabelle iyo safiirka qaramada midoobe ee soomaaliya cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahintay madaxweynaha maamulka hirshabelle madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax iyo xogayaha waa ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james iswan ayaa ka wada hadlay arrinta maamulka hirshabelle kulan ay ku wada yeeshteen saddexda mas-uul aaladda zoomka aye waxay ugu wada hadleen arrinta ka taagan gobolka hiiraan iyo tabashooyinka uu qabo jenaraal xuud oo dhowaan ka horyimid doorashadii ka dhacday magaalada beledweyne ee caasimada maamulka hiirshabelle ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james iswan ayaa sheegay in qaramada midoobey diyaar u tahay inay taageerto dadaalada dowladda federaalk soomaaliya maamulka hirshabelle ee lagu xalinayo arrinta gobolka hiiraan ka taagan waxaan carabka ku adkeyneynaa muhiimadda ay leedahay wadahadalka dhammaan daneeyaasha si loo helo dib u heshiisiinta hirshabelle qaramada midoobe waxay diyaar u tahay inay taageerto dadaalada noocan oo kale ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska u n k ee soomaaliya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa xiisad u dhexeysay maamulka hirshabelle jamhad uu hogaaminayay jenaraal xuud oo dhowaan isku soo taagay xilka madaxweynaha maamulka hirshabelle balse aan ka qaybgelin doorashadii ka dhacday magaalada jowhar sabab uu ku sheegay musuq maasuq inuu jiro magaalada waxaa muddo ku sugan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax kaa oo dadaal baan ugu jiraa in uu xaliyo khilaafka ka taagan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sidoo kale waxaa dhowr jeer oo hore baaqday safaru uu magaalada beledweyne uu ku tagi lahaa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gullaawe xuseen sababo ku aadan jamhadda maamul waa jamhadda dhowaan loogu dhawaaqay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo hogaamiyahooda uu shaaciyey in madaxweyne cali guulaawe xuseen haddii uu yimaado in magaalada ee dagaal ay kala hortegi doonaan islamarkaana wixii ka dhaca magaalada ay dusha ay saaran doonto dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabelle
dowladda soomaaliya ayaa loogu digay inay ka digtoonaadaan waa falsafaday damacsan yihiin hogaamiyaasha maamula garoowe iyo kismaayo cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah saraakiisha gobolka gado ee ciidamada dowladda soomaaliya ee geysay oo la hadlay warqabadka simba ee magaalada muqdisho ayaa eedeyn kulul u soo jeediyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ee hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shalay la tilmaamay in ay abaabul ciidan ka wadaan garoowe iyo kismaayo cabdirashiid macalin gaas oo sii hadlaya ayaa waxa uu dowladda soomaaliya ee shacabka ka dalbaday in laga foojignaado falsafadaha ay damacsan yihiin hogaamiyaasha maamula garoowe iyo kismaayo kuwaasoo la sheegay in wakhtida ka hor doorashada ay wadaan qas ay ka abuurayaan doorashooyinka la filayo in soomaaliya ay ka dhacdo
dowladdana wax yar baa u dhimana waktigay la gurinayaan oo la dhammaynayaan markuu waktigu dhammaado ay doonayaan inay yidhaahaan madaxweynahan sharci ma aha baarlamaankiisina horey buu sharcigu uga dhacay marka ciidamada waxaa wata nimanka diidan soomaaliya horu socodkeeda ee u shaqaynaya kenya israa'il imaaraati iyo masar iyo dadadka la midka dadka u shaqaynaya dalka loo soo adeegsaday oo xamar baan duminaynaa leh ee laga celcelinayo nimankaasaa wata adeer barnaamij maya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay la dagaalamayaan oo ay weerarayaan ciidankaasay rabaan inay laayaan oo gobolka gada ay ka qabsadaan degmooyinkaasna ay qabsadaan sida hadda kismaayo looga xukumo ee, nairobi oo kale irbaari iyo beled caawo iyo doolow looga xukumo ee, nairobi saasay rabaan ee, saasaana meesha loogu daabulayaa hadday ciidamada kenya la dirirayaan maxay ka raadinayaan dhoble oo loo geynaya may beled caawiyo doolka degeen haa waa ogyihiin meelaan laga ogeyn ba male soomaaliya meel walbaa laga ogeyn marka soo adduunkii oo dhan baa hal daasada la isugu keenay marka codka hadda aniga aad iga qabanayso waxaa laga yaabaa intaan salaada duhur la tukaniso taqaaradoodii adduunka in laga dhegeysto marka adduunyadii baa sidaa noqotay marka eh, ciidanka waa ogyihiin maamulka gado waa ogyahay dowladdu waa ogtahay ummadda soomaaliyeedna waa ogyihiin waa beriyey sacabada uma qariyaan
si kastaba hadalka cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gado ayaa kusoo aadaya xilli go- degmada baled xaawo iyo xuduudkeeda uu ka taagan yahay dhibaato udhexeysa dowladaha kenya oo horle ciidamo horle maalmihii u dambeeyey soo dhaweysay halka ciidamada dowladda halkaasi ku sugan ay loo abaabulayay qaab qabiileed kuwaasay sheegayeen hogaamiyaasha maamulaha garowey ee weliba kismaayo waxaana hadalada xanafta leey jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo kan puntland saciid cabdulaahi deni oo kusoo aadayaan xilli maamulka gobolka gado ay hawada isku marinayaan iyo hogaamiyaasha puntland hadalla lid ku ah ciidamada dowaan dowladda soomaaliya ee geysay xadka soomaaliya iyo kenya dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo dhaweysay dadaalada lagu waa dadaalada amiirka kuwait ee lagu soo dhaweynayo ama laisugu soo dhaweynayo dalalka khaliijka cabdiraxmaan koronto ayaa markan warkan faahfaahinaya dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo dhaweysay dadaalada uu wada amiirka dalkaasi kuweet ee la iskugu soo dhaweynayo wadamada khaliijka oo muddo saddex sano ka hor uu khilaaf uu soo kala dhex galay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay soo dhaweyneyso bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi kuweet ee ku saabsan miradhalka dalada dib u heshiisiinta boqortooyada sacuudiga iyo dowladda qatar dowladda federaalka soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa bayaanka wasaaradda arrimaha gudaha waa- wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi kuweet ee ku saabsan mirdhalka dadaalada dib u heshiisiinta boqortooyada sacuud waa boqortooyada sacuudiga iyo dowladda qatar dowladda federaalka soomaaliya waxay bogaadineysaa waanwaanta iyo dadaalka joogtada ah ee amiirkii hore ee dalkaasi kuweet allah u naxariistee sheekh sabaax axmed al jaabir uu ku bixiyey xal u helidda khilaafkan dowladda federaalka soomaaliya waxay ku faraxsan tahay deerada amiirka dalkaasi kuweet amiir nawaaf axmed al jaabir iyo hogaamiyaasha wadahadalada lagu dhammeynayo soo celinta xiriirka ka dhexeeya labada dal dadka ee walaalaha ah iyo guud ahaanba dalalka khaliijka ugu dambeyn dowladda federaalka soomaaliya waxay mar walba ka go-an xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan dhexdhexaadnimada wada qayb waa wax wada qabsiga iyo ilaalinta xasilooni iyo madax banaanida dalalka danwadaagta ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya arrintan ayaa imaaneysa kadib markii xalay dowladda dalkaasi kuweet ay ku dhawaaqday in xal waara laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay ee dalalka khaliijka gaar ahaan qatar iyo sacuudiga sacuudiga ayaa waxa uu sheegay inuu dib u furi doono xuduudka uu la wadaago dalkaasi qatar islamarkaana uu dib u soo celin doono xiriirkii ka dhexeeya dalkaasi qatar iyo sacuudiga dowladda soomaaliya ayaa muddo saddex sano ka hor ee muddadii uu cusbaa madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxay dhowr dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay khilaafkii wadamada khaliijka carabta iyadoona dalal badan oo caalamka ay la safteen dowladda dalkaasi ee sacuudiga arabiya halka dalkaasi qatar waa dalka turkiga uu kasoo horjeestay islamarkaana caawinaad uu gaarsiiyey dalkaasi qatar oo go-doon la saaray dowladda soomaaliya ayaa u aragtay in dhexdhexaadnimadii ay sameysay ee maanta ay mirdhal ee keentay islamarkaana ay soo dhaweyneyso xiriirka dib u soo laabtay ee sacuudiga iyo qatar
waxgaradka gobolka hiiraan ayaa cabsi xoogan ka qaba in maamul hor leh laga aasaaso gobolka hiiraan maalmihii u dambeeyey waxaa rabshado banaanbaxyo iyo weliba dibadbaxyo xoogan ay ka dhacayeen magaalada beledweyne kuwaasi abaabulayaan jabhado hor leh oo la kaas aasmay magaaladaasi nabadoon maxamed yacquub isxaaq oo la hadlay warbaahinta simba ayaa u sheegay in ay haatan wararkii u dambeeyey ee wadaan iyo wadahadaladii u dambeeyey iyaga iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle oo haatan uu kusoo biiray kadib guuldarooyin uu kala soo kulmay wasiirkii arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey ay beledweyne ku sugnaa wuxuu sheegay in dhowaan ay faraha ka taagi doonaan iyagoona faraha kala bixi doona arrimaha ku aadan dib u heshiisiinta iyagoona xal waarta u waaya waxa uu sheegay in haatan arrimaha meel xasaasi ay marayaan uu sheegayna inay ku guuleysan doonaan waxyaabo sida uu sheegay nabadoon maxamed yacquub isxaaq nabadoon gobolka hiiraan isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu si wacan kaga hadlay arrimaha ku aadan isqabqabsiga u dhexeeya hogaanka xuud iyo weliba jabhadaha isa soo taraya ee kasoo asaasmaya gobolada hiiraan isagoona sheegay in cabsi xoogan ay haatan ka qabaan in iyaga uu jooga waxgaradkii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii in maamul horleh laga asaaso magaalada beledweyne iyo weliba gobolka hiiraan guud ahaan
adar waa su-aal fiican horta waxaa meesha joogay madaxweyne ku-xigeenka maamulka ee guri shaleele haddii reerhiiraandiidayeyna ma uusan tagayna gurigiisa nabad kama uheyda reerhiiraan waa ogolyihiin laakiin xoogaa niman wax tabanaayo oo aadna moodo waxa marka ayaga ay tabanaa xoogaa inay wax adiga ku jiro yihiin ayna u badan tahay anaa runta kuu sheegaye haddii madaxweynihii hirshabeelle ay qaadato bahalkii madaxweynihii hirshabeelle hadday ay qaadato shabeellada dhexe caasimadda hiiraha ha la geeyo reeri noocaasoo dad qabo oo aragtidoodana intaas ku siman tahay waaye waxaana waa nidaam iyo dastuuri iyo wax qoran iyo wax lagu heshiiyey iyo dad loo dhaariyo madax ahaa jira marka taayadeena hadda oo marka wixii sida ororastan iyo banaanbax iyo buuq haddii wax lagu keenayo waxaa u malaynaa falastiina wax ku keeni lahood waxba laguma keeni karo wadahadalkaa ka wanaagsanaa wadahadalkan hadduu sirsarimaadoba hadduu ka tegey waxaa hadda jooga madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle isagoana mas-uul ka ah gudoomiyihii gobolkaa jooga insha allahu inay hawaagu doontaa aaminsanahay maalmahana haddii hawaa banaanbaxyahay sidii hore ma aheeno waa laisku soo baxayo dadkii markii hore la kori la suganayo ehelnimadiia loo tixgelinayo maalin dhow xoogaa xabsiga lagu cadaadiyo waxaa la tusi maamulkii waxbaa laga tusi haddana xaaladda waa degan tahay
isagoo sii hadlaya nabadoon maxamed yacquub isxaaq ayaa waxa uu fariin u diiray maamulka hiirshabeelle iyo weliba xubnaha qaadacsan maamulkaasi isagoona alla uga baryay in uu xal waarto gaarsiiyo dadkaasina iyagoona isagoona ugu baaqay inay ku dhaqmaan kitaabka alleh iyo ninka la yidhaahda cali jiito oo gudoomiyaha gobolka ah ehelna u xiga dadkaanu hadda xoogaa qaylina ehelna u xiga mas-uuliyiinna ugu sarreeyo marka insha allahu haddaba waa kulamo badanaa socdo annaga ogaalkaana aada ugu rajaqabnaa weliina hadda gacankii dhaxaad iyo buuq kale iyo udhexgal ma gaarine ayaa waraanihii uu utagay ku xujeeyeen dhowr muddoo joogiyo inuu waxaas ka qanciyo uu damcay hadda waxaa la yidhaahdaa nima meelu caddahay meelu ka madow hadduu arkay wixii haddee dastuurna maha sharcina maha nidaamna maha isagana nidaamkii protocol ee ku joogaya hadda wuxuu ku yiri marka insha allah marka inaan isku soo laabanama midaanu suuragalnaha bal caqliga han shaqeeyo hadda madaxweyne ku-haweenka yaa joogo madaxweyne ku-haweenkana saraaxo iyo waxaa lagu yaqaanaa inuu runta caddeeyo oo waxaa suuragalaynin uusan dadku lugoynin waa suuragalahayna uusan hakraninaa lagu yaqaanaa rajo fiicanaa kaleynaa insha allahu ninka la yidhaha yuusuf axmed xagar sarageed farinta andira andiraayo waxay tahay dhammaan dadka islaamka oo soomaaliyeed shalay islaamka inuu ku dhacdo fafiruu ilallaahi ilaahay laga cabsado kadibna nin walba meesha uu joogo mas-uul waaye kullukum raacin mas-uulin waaye marka insha allahu meelba aan joogno aan mas-uuliyadda isa saarno hadday gabar tahay hadday wiil tahayba diinta islaamkana hawla fafiruu ilallaahi ilaahay kitaabkiisa hawlaaban si kastaba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa shalay gelinkii hore ilaa gelinkii dambe ka socday kulamo ay yeelanayaan jabhadaha soo hor leh oo kasoo soo food saaran kadibna ay ka yeelanayeen arrimaha gobolka hiiraan siba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana kulamadaasi sida warar hoose simbe hesheey sheegayaan in ay midoobayaan dhammaan jabhadaha kasoo asaasmaya gobolka hiiraan kuwaasoo raba in dagduulaan ka dhana maamulka hiirshabeelle ay ku qaadaan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil toogasho oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in wiil dhalinyaro ah uu ku dilay deegaanka la yidhaahdo gulweyne oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wiil dhalinyaro ah ee la dilay ayaa magaciisa lagu soo koobay dhuurre sida ay sheegeen dadka deegaanka ana sheegeen simba wuxuuna ka shaqeyn jiray sida la sheegay mootada labada lug ee fekonta loo yaqaano waxaana dilkiisa uu yimid kadib markii ay murmeen askariga oo wiilka ka dalbaday in la siiyo lacag uu baad ah kaasoo la sheegay in uu ka dhagar adeegay marxuumka kadibna dil uu u geystay qof deegaanka oo aan si hoose ula xiriirnay ayaa noo sheegay in kadib afganawaas oo kala dhex garay dhuurre oo ahaa marxuumka la dilay iyo askariga la sheegay in uu ka tirsanaa ciidamada dowladda ay kadibna ay isku afgaran waayeen kadibna uu sameeyey in uu waxyaabo aan macquul lahayn u adeegsado kadibna uu sheegay in rasaasu ooda kaga qaado marxuumkaas isagoona markii dambe rasaastaasi u geeriyooday dhuurre oo lagu yiri oo kadibna uu u geeriyooday marxuumkaasi wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in askarigii dilka u geystay wiilka dhallinyarada ah oo goobta ka baxsaday hase yeeshee laamaha amniga ay sheegeen inay ku raajoogaan laamaha amniga oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in aysan ilaa haatan bixin karin faahfaahin rasmi ah laakiin ay sheegeen in dilkaasi uu jiro dilkaasna cidda geysatay ilaa haatan ay ku raajoogaan kadibna gacanta ay kusoo dhigi doonaan sida ay noo sheegeen qaar ka mid a saraakiisha ku sugan gobolka shabeellaha hoose si kastaba dhowr jeer ayaa waxaa sidaan oo kale askar ka tirsan ciidamada dowladda waxay muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka iyo weliba gobolada soomaaliya gaar ahaan shabeellaha hoose iyo weliba kandhexeba ay ku dileen wadayaasha mootooyinka noocyada kala duwan waxaana dhacdooyinkaasi soo noqnoqdeen kuwa soo laablaabato in badanna kusoo laablaabto inta badan gobolka shabeellaha hoose iyo muqdisho ayaa waxaa isugu goosha mootada labalugaaleyda kaasoo saad u sida dadka shacabka ee ku sugan inta udhexeysa afgooyo iyo muqdisho kuwaasoo lagu geeyo cuntooyin waxyaabaha ay sida gaarka uga baahan yihiin askarigaana ayaa la sheegay inuusan kow ka ahayn dadka dilalka kala duwan u geysta marxuumada sida weyn u isticmaala mootada loo yaqaano fekonta sida soomaalida u taqaano oo labalugaaleyda oo ka shaqeysa inta udhexeysa muqdisho iyo weliba degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kulamo isdabajooga ayaa ka socda magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland xilay xalay kulan xasaasi u dhex maray hogaamiyaha puntland iyo weliba madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya ee gudoomiyaha xisbiga midooda nabada iyo horumarinta xasan sheekh maxamuud oo weli kusugan garowe ayaa kulan la qaatay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deri kulankan ayaa waxaa mas-uulka waxay kaga wada hadleen xaalada siyaasadeed dalka iyo arinta doorashooyinka weli caqabada ay ka horgudban yihiin labada mas-uul ayaa sidoo kale isla gartay in dadaal fara badan ay ku bixinayaan sidii loo qaban lahaa shir ay looga gaarayo arrimaha xal kala duwana looga gaarayo arrimaha doorashooyinka si horey loogu socdo soomaaliyana ay doorasho uga dhacdo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ahna musharax madaxweyne u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya kana mid ah mucaarad mucaaradka sida weyn u dhaliishan madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowr jeer ku celceliyey inay muhiim tahay in xal waarta laga gaaro arrimaha doorashooyinka maadaama waqti kooban ay ka hareen ama ka harsan tahayba muddada xilhaynta madaxda dowladda federaalka soomaaliya kulanka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha puntland ayaa wuxuu ka mid yahay kulamo ka socda magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kaasi oo lagu hadlayo xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka oo la filayo soomaaliya in dhowaan ay ka dhacdo doorasho laba kun labaatan iyo kow guud ahaan dhegeystayaal waa nageynta warkii subaxa oo aad kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinaya anigoo soomanaha alfaa farsameynaya cidda warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan simba news ee nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا ورنيو قورمات من دبدا بكوكو اوغاي انا شل يا امي شال ما تم ها.
الحمد لله مركا حالي هذه الدار حيه وحنا مغلا سيمبا بابريجا سيمبا سيمبا ذا محاولني اذا عد بواي سيمبا اليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعة عد كذا ولا كسا وينك Sasa Simba Nakuja.
Radio Simba wa idaacad